shaacinta warkan ayaa yimi saacada ka hor markii maraykanku warbixin cusub uu ku sheegay in ilaa iyo saddex kun oo ka mid ah dagaalyahanada is ay ka howlgalaan dalkan ku yaala koonfurta qaaradda eshiya islamarkaana ay ka fuliyaan dhaqdhaqaaqya argagixiso afhayeenka daalibaan sabiixullah mujaahid ayaa war uu xilli dambo habeennimadii soo saaray ku sheegay in taliyihii sirdoonka iyo howlgallada ee kooxda daacish ee dalka afghanistan uu ka mid ahaa kuwa lagu dilay howlgalkan oo dhacay wakhti dambe oo xadiya isagoo hogaamiyaan argagixisadee la dilayna magaciisa ku sheegay qaari faatix kooxda daacish amaba dowladda islaamka ee khorasahan oo magacooda loo soo gaabiyay i s k ee ku sugan dalkaasi afghanistan ayaa xidhiir la leh kooxda dowladda islaamka ee afghanistan iyagoo safka hore kaga jira kuwa ka soo horjeeda daalibaan afhayeenka daalibaan ayaa sheegay in faatix uu maleegay weeraro dhowaana dhacay oo lala beegsaday howlgallo diblomaasiyadeed masaajidda iyo weliba meelo kale oo la bartilmaameedsaday kuwaasoo ku yaala magaalada kaabul kooxda i s k ayaan iyagu ka hadal sheegashada daalibaan ee ah inay dileen hogaamiye sare oo ka tirsan kooxdaasi sabiixullah mujaahid waa afhayeenka daalibaane ayaa sidoo kale waruu isniintii soo saaray ku xaqiijiyey in howlgalka dhana argagixisado ay daalibaan sameeyeen bishan ay ku dileen hogaamiyihii kooxda i s k ee dalalka laysku yidhaahdo indiana subcontinent oo lagu magacaabo ijaas amiin ahangaar iyo weliba labadiisa taliye waxaana uu intaasi sii raaciyey isagoona wax sharaxaada ka bixinin in xubno ka mid ah kooxda daacisho ay ku jiraan dagaaliyahano sida oo kale la xidhay maalmihii lasoo dhaafay kooxda i s k ayaa iyagu toddobaadkii hore xaqiijiyey dhimashada ahangaar oo sidoo kale loo yaqaanay abu cusmaan al kashmiiri iyagoo ku sheegay war ay soo saareen in ninkaasi uu ku dhintay iska horimaada dhex maray daalibaan bishan februari afar iyo tobankeedii balse ma aanay xusin goobta rasmiga ah ee wax ka dhaceen daalibaan ayaa xilliyada qaar fuliya howlgallo ka dhanaa kooxdan i s k tan iyo markii ay talada dalka afghanistan dib ugu soo noqdeen bishii oogast ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii xilligaasoo ciidamadii shisheeye maraykanku horkacaya ay dalkaasi isaga baxeen dhinacooda kooxdan argagixisada ayaa si joogta ah u fuliya weeraro heerkooda u sarreeya oo ay ku beegsadaan dadka rayidka xubnaha daalibaan iyo weliba howlgallada diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan maraykanka ayaa ku tilmaamay kooxdan i s k ee koox halisa oo xidhiir la leh kooxda la baxday dowladda islaamka islamarkaana weli shaki ka jiro waxtarka dadaalka ka dhanka argagixisada ee wadaan daalibaan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa isniintii soo saartay warbixintii laba kun iyo koob iyo labaatan ee arrimaha argagixisada dalkaasi iyagoo ku xusay kooxdan i s iyo kooxaha kale ee gobolka ee isha lagu hayo in ay sugeen ama xaqiijiyeen inay si firfircoon u joogaan islamarkaana ay fuliyaan dhaqdhaqaaqyo argagixisay oo ay ka fuliyaan dalka afghanistan beesha caalamka ayaan weli aqoonsanin sharciyadda iyo xukunka daalibaan ee dalka afghanistan iyagoo ku booriya inay tixgeliyaan xuquuqda aadamaha ay qaadaan xayiraadda ay haweenka ka saareen waxbarashada iyo shaqada xidhiirka u jaraan kooxaha argagixisada islamarkaana ay xukunka u wadaan hannaan siyaasiyana dowladda laga wada qayb yahay hase yeeshee daalibaan ayaa iyagu difaaca xukunkooda iyagoo sheegay inuu dabaqayo dhaqanka maxalliga ah iyo sharciyadda islaamka iyagoo sidoo kalena iska fogeeyey warar sheegaya in kumanaan i s k ah ay joogaan afghanistan iyagoo ku sheegay mid aan sal yar naatona lahayn